magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay tababarkan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka jaamacadda greenhof faraceeda beledweyne kaasi oo ku saabsanaa sida loo sameeyo talooyin la xiriira nafaqada si looga hortago nafaqa darada tababarkan oo socday muddo hal maalin ah ayaa waxaa ka qayb galay ardayda wax ka barata jaamacadda greenhof iyo qaar ka mid ah goobaha waxbarashada ee beledweyne maamul ku-xigeenka jaamacadda greenhof faraceeda magaalada beledweyne daahir cabdiweli sheekh axmed ayaa redio beerulo uga waramay muhiimadda tababarkan qaar ka mid a dhalinyarada loo qabtay tababarkan ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ka faa-iideen
kuley dhalinyaradan ama ardaydan tababarka u furna waa tababar ku saabsan qaabka loo sameeyo wax loo yaqaano nutritionka ama good nutrition iyo sidoo kaleeto si loo sameeyo wax loo yaqaano counseling ama tala la xiriirta nutritionka ama nafaqada sababtoo ee nafaqada waa ogtihiin waxyaabaha ugu muhiimsan waaye oo qofka baniaadamka ah dhanka cuntada marka laga hadlayo wax kasta inuu cuno ama uu cabo waxaa ka horeeya waxa uu cunay waxa uu cabaa inay yihiin wax isku dheelitiran ama balansad ah marka tababarkan wuxuu qusaya wax loo yaqaana sida qofkii uu heli lahaa cunno isku dheelitiran oo nutrition ah iyo sidoo kale counseling sida u siin lahaa ardayda ama dadka kaleeta ee waalidiinta iyo asxaabtiisa si ay u helaan wax loo yaqaano good nutrition
dhalinyaradan tababarka loo qabtay intee baa laga soo kala xulay mise ayna gaarayaan
dhalinyaradan way badan yihiin ku dhawaad boqol arday wax ku dhawaaye kuleyto waa arday jaamacadda dhigato iyo arday kale oo jaamacadaha kale magaalada iyo dad weliba ka baxsan oo dhalinyaro magaalada joogto oo ayagana xiiseynayo ama rabo inay ka qayb qaataan tababarkan la xiriira nutritionka marka waa waxay iskugu jiraan ardayda gobolka iyo ardayda jaamacadda
ujeedka aada u qabateen tababarkan maxay ahayd
ujeedadeena waxay tahay inaan kor u qaadno aqoonta ardayda ee u leeyihiin nutritionka maadaama nutritionku muhiim uu yahay hooyooyinka iyo caruurta inta badanna dadkeena ay yihiin dad xagga nafaqada iyo nafaqa darada aada ugu badan tahay marka si ay ula dagaalamaan nafaqa daradaas ee u helaan wax loo yaqaano cunooyin isku dheelitiran hooyooyinka uurka lahaa iyo ilmihii yaryaraa iyo dadka waayeelka ahaaba si u helaan wax loo yaqaano cunno faa-iido u leh jirkooda iyo maskaxdoodaba iyo kor u qaadaya ayaga caafimaadkooda inay helaan marka sidaasaan u qabanay in dhammaan ardayda ama dhalinyarada tababarka ka faa'iidaysanaysa ay u noqdaan kuwa nutritionka wax badan ka yaqaano faamilkooda iyo dadkooda iyo asxaabtoodana tala fiican ka siiya si ay u helaayeen cunooyin nafaqa leh oo jirkooda iyo caafimaadkoodaba sare u qaadi karo qaar ka mid a dhalinyarada loo qabtay tababarkan ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ka faa'iideen maasha allah tababarka maanta waxa weyn aa ka faa'iidnay wuxuu ku saabsanaa nutritionka iyo familika waxaanaku nagu saabsanaay marka wax badanaa ka faa'iidnay maantana aada u mahadsannahay ugu faraxsannahay inaa kasoo qayb galan tartankan
baahi intee lag ayaa u qabtay tababarkan in laidii qabto baahi weyn aan qabnay maadaama uu waddankan uu arrimahaas oo aada ugu baahan yahay dadka bulshada gaar ahaan xagga qudaarta iyo raashinka waxaas dhan wax badanaa ka faa'iidnay maanta oo xagga qoyska xaafadaha ku saabsan
baaweyna uu qabo maasha allah wax badanaa ka faa'iiday waa mar kastaba cilmi kaa maqanaa la faa'iidaa haddaa imaatid goob waxbarasho maasha allah aada ugu faraxsanahay
yaa gaarsiin doontaa wixii a halkan lagugu baray
dhammaan intaa awooda kow famligeyga ka bilaaba inta kaleeto oo la kulmo dadane ugu faa'iidey doonaa insha allah
dadkii soo qaban qaabiya tababarkan maxaad leedahay aaday u mahadsan yihiin intay waqtigunagu bixiyeen waan ugu mahad celinayaa cilmiga noo soo kordhiyeen
magaceyga waan isteexaabti muumin dhigato jaamacad green hob oo maanta noola qabtay seminaarkaasoo ku saabsan nutrition waxaana noo soo qabaqaabiyey usteedkeena qaaliga ah usteed daahir iyo usteedka soo jeediyay oo la dhahaa usteed cabdinaasir maxamed cumar aad iyo aad ayaa ugu mahad celinayaa marka koowaad iyo mar labaad sababtoo ah aada ugu baahanaay waa maqli jiray nutrition nutrition waxa dhegtisaa ugu maqlana maanta waxaan ku arkay indhahayga itus ee idaabsiya ayaa laii tusay waana ugu mahad celinayaa baahida ugu weyn oo uu qabno waxaa ka mid ah soo magaalooyinka khaasatan gobolkayna hiiraan nutrition badi waxaa u lacdo caruur bersentage gaarayso boqolkiiba siddeetan waxaa keenaayo nafaqadaradaas oo kaleeto oo sababayo sababto ah hooyadoo kaleeto cunug markii umushonaaska ma siinayso